islaamku waxa uu ka dhigay gabadha muslimadda ah dheeman la ilaaliyo oo la xifdiyey waxa uu ka xifdiyuu ka ilaaliyey indho xumi inay eegaan waxa uu ka xifdiyuu ka ilaaliyey in dadka xumi ay afkooda ku taagaan waxa islaamku gabadha uu ka ilaaliyey qaawanaanta waxa uu kula dadaalu u sharciyeeyey xijaabka iyo asturnaanta waxaa haddaba loo baahan yahay gabadha muslimadaha inay fahamto islaamku marka uu xijaabka u sharciyeeyey ee uu u diiday qaawanaanta iyo xijaab la-aanta inuu ka talinayo wanaaggeeda iyo maslaxadeeda iyo aakhiradeeda iyo jannadeeda waxaa haddaba muhima in la ogaado faa'iidooyinka iyo fadaaisha uu leeyahay xijaabku waayo naftu markay ogaato shayga wanaagiisa way kusoo hiranaysaa sidaasoo kale in la ogaado xumaanta ay leedahay xijaab la-aanta naftu shayga xumaantiisa markay ogaato way ka didaysaa way ka cararaysaa sidaa awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ashiyaa fara badan sharciyeeye ama uu waajibiyey waxa uu sheegaa ashiyada wanaageeda fadliga iyo jannada lagu helaayo si naftu ay u jeclaato ay ugu hirato ilaahay marka shay u mamnuucu xaaraamtimeeyo waxa uu tilmaamaa shaygaa xumaantiisa iyo foolxumadiisa si naftu ay uga carartay uga fogaato waxaynu markaa tilmaami doonaa mazaaya alxijaabi wafadaail wa fadaa'ilu xijaabku dheeraadka uu leeyahay waxyaabaha dharka kale uu kaga duwan yahay iyo fadliga ku jira iyo wanaagga qofka xidhaa uu ka helayo xijaabku waa taacatu lilah wa lirasuulihi sala allahu alayh wasalam waa hogaansan gabadha ay u hogaansamaysa allah way u hogaansamaysa rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo ilaahay baa amray oo ku waajibiyey rasuulkaa sala allahu alayh wasalam fariintaasi ilaahay ka keenay wqul lilmu'minaati yagdubna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihim ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ilaahay wuxuu yihi walyabribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna dumarku khimaaradooda ha kusii daayaan garbahooda iyo laabahooda iyo luquntooda iyo raqabadooda waxaa ilaahay uhi yudniina calayhina min jalaabiibihina dumarku dushooda iyo oogadooda ha kusii daayaan xijaabkoo amaradaa weyn ee jidhkooda oo dhan qarinaysa marka laga reebo wejiga iyo labada gacmooda hore awaamirta caynkaasi ah ilaahay bay ka soo fushay subxaana wa tacaala waxa ay ku socotaa dumarka mu'minaadka ilaahay waxa uu farayaa xijaabka iyo asturnaanta waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam almar'atu cawra gabadhu waa cawru yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam taa macnaheedu wuxuu yahay waxaa laga maarmaana markaa inay asturto maadaama cawra ay tahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam amarkiisa iyo amarka rabbiye subxaana wa tacaala ka horeeya in la adeeco ayaa waajiba gabadha muslimadda ahi in amarka ilaahay iyo amarka rasuulka wax kale ay ka doorataa uma banaana wma kana limu'minin wala mu'mina ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahm alkhiyaratu min amrihim wma kana limu'minin wla mu'minatin ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahm alkhiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ilaahay waxa uu leeyahay nin mu'mini xaq uma leh umana banaana sidaasoo kale gabadha mu'minadda ahi ilaahay markuu arrin xukumo ama rasuulku uu xukumo sala allahu alayhi wasalam amarka alliya amarka rasuulka inay wax kale ka doortaan oo wax kale ay ka raacaan oo wax kale markaasi ay ka jeclaadaan xijaabka waxaa markaa fadli iyo wanaag ugu filan inuu yahay daaco ilaahay la adeecayo ilaahay daacadiisa waxaa lagu helaa raalli ahaanshihiisa waxaa lagu helaa jannadiisa waxaa lagu helaa cizada iyo sharafta ilaahay subxaana wa tacaala uu hayo alxijaabu cifa xijaabku waa dhowrsoonaan gabadha wanaagsani waata ku dadaasha inay xijaabato oo cawradeeda ay asturto quruxdeedana ragga waxa weeyaan ay ka ay ka qariso dhowrsanaantu maaha arrin fudud dadka oo dhamina ay la iman karaan waa silcatun haaliya arrin aada u haali oo qiimo badan weeye gaar ahaan waktigan aynu ku jirro ee dadka cidda iltizaamta ama ku dhaqantaa ay yar tahay sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigay xijaabka ciwaankii iyo boorkii tusinayey gabadhaasi inay tahay imra'atun cafiifa gabadh dhowrsoon oo ka fog markaa xumaan oo dhan ilaahay wuxuu uhi daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn markuu tilmaamay dumarku inay xijaabtaan inay waajib tahay xitaabkaasi waxa uu keenayaa buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala dumarkii in la garto an yucrafna in la garto inay maxay yihiin an yucrafna anahuna cafiifaat in la garto inay yihiin dumar dhowrsoon oo xumaan oo dhan ka fog falaa yu'day markaa la dhibi maayo oo xataa kii xumaanta doonaya xumaan kula soo dhici maayo waayo wuxuu ogyahay inay tahay imra'atun cafiifa waxaa arrinkaa calaamadu noqday xijaabka ay xidhan tahay iyo huga fiican ee saaran mid faasiqii markaa u tacarubi maayo ama u badrheeri maayo dhibaatana la soo aadi maayo waxaa kaloo hay-addu ay tilmaamaysaa gabadho haddii maxaasinteeda iyo quruxdeeda ay muujiso ay xitaaban weydo oo ragga quruxdeeda ay ka qarin weydo arrinta caynkaasi inay sababayso in kuwa xumi ay ku soo dhiiradaan oo cid waliba faraha ay la soo gasho oo mid waloo faasiq oo faajiri afka ula soo doonto haddiise gabadhu ay tahay mid xijaaban xijaabku wuxuu noqonayaa arrin ka hor istaaga dadkaa xuni inay xumaan la soo doontaan waa calaamad tusinaysa inay tahay cafiifa ilaahay waxa uu sharciyeey uu u baneeyey gabadhu marka ay weynaato ee igaadha da aanay lahayn qurux ay wax ku fidnayso guurna ay ka quusato waxa ilaahay u baneeyey inay xijaabka iska dhigto والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم waxa ilaahay uleeyahay dumarkii weynaaday ee ahaa kuwa guryahooda iska fadhiya oo ka quustay guur qurux ay wax ku fidneeyaana aan lahayn kuwaasi dembi ma laha haddii xijaabkii weynaa ay iska dhigaan iyagoo aan tabaruj samaynahayn oon iyaga laftoodu asturaadii aan ka tegahayn oo aan isqaawinahayn ilaahay markuu sidaa tilmaamay waxa uu ka daba keenay wa an yastacfifna khayrun lahunna wallahu samiicun caliim hase ahaatee inay dhowrsoonaadaan ayaa xataa dumarkaa waaweyn ee cajaa'ibta u khayr badan ilaahayna waa mid wax walba maqlaaya wax walbana og markaa dhowrsoonaanta ilaahay uu sheegaya waa xijaabka waxaa rabbi markaa uu tilmaamayaa xijaabku inuu yahay isticfaaf dhowrsoonaan inuu yahay oo gabadhii xumaantii uu ka ilaalinayo oo xataa islaantii weyneyd ay u fiican tahay inay xijaabato si arrintaasi calaamad ay u noqoto iyo sifo tusinaysa inay tahay cafiifa haddii islaantii weyneyd la yidhi wa an yastacfifna khayrun lahunna inay xijaabnaadaan oo ay dhowrsoonaadaan baa u khayr badan maxaad umalaynaysaa dumarka da'da yar ee dhalinyarta ah alxijaabu tahaara xijaabku waa tahaaro xijaabku qalbiga ayuu tahaaro u yahay wuxuu qalbiga ka tahiraya wasaawista shaydaanka iyo waxyigiisa sidaas oo kale xubnaha muuqdana tahaaru u yahay macsiyada ayuu ka tahiraya waayo qaawanaanti waa macsiyo tabarujka iyo banbaxa iyo ismuujinta ayaa uu ka dahiraya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi waidaa sa'altumuuhuna mataaca fas'aluuhuna min waraa'i xijaab dalika atharu liquluubikum wa quluubihina waxaa rabbi uu tilmaamaya dumarkii markay guryaha joogaan haddaad doonaysaan raggii oo inaad wax weydiisaan xisaab dabadii wax ka weydiiya buu leeyay waa kaa inoo dhexeeya o kale fas'aluuhuna min waraa'i xijaab oo gabadha haddii xijaabkan oo kale ama sitaaradani iyada iyo nimanka ay u dhexeeyaan xijaab labaad uma baahna haddii xijaab ay xidhan tahayna oo sitaaradan laga tagana xijaabkaasi baa ku filan waayo ilaahay laba xijaab kuma waajibine mid qura ayuu waajibiyey ilaahay wuxuu tilmaamayaa faa'iidada arrinkaa ku jirta oo wuxuu leeyahy dalika atharu liquluubikum wa quluubihina raggiyow dumarka iyagoo xijaaban inaad la hadashaan aad wax weydiisaan ayaa quluubtiina u tahaaro badan sidaas oo kale quluubtii dumarka waayo haddii ishu aanay waxba arag qalbiguna markaa waxba ma jeclaysanayo oo qalbigii xumaanta jeclaysan lahaa isha ayaa hormood u ah iyadu hadday waxba arki weydo wixii arki lahayd laga qariyo qalbiguna wixii uu ku fikiri lahaa iyo go-aankii uu gaari lahaa gaari maayo marka xijaabku waa tahaara xijaab la-aan xijaab la-aantuna waa tahaaro la-aan weeyi qalbiga ayay tahaaro tiraysaa oo xubnahay tahaaro tiraysaa alxijaabu sitrun xijaabku waa asturaad weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala gabadha xijaabata asturaya ilaahayna waxa uu jecel yahay xishoodka iyo asturnaanta wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam ina allaha xayiyun sitiir yuxibu alxayaaa wasitra rawahu axmed wa abu daawuud ilaahay waa mid xishood badan oo asturaad badan waxa ilaahay uu jecel yahay xishoodka iyo asturnaanta ilaahay waxa uu jecel yahay addoomihiisu inay xishoodaan ilaahay waxa uu jecel yahay addoomihiisu inay asturnaadaan ilaahay xishood darrada ma jecla ilaahay qaawanaanta iyo curyiga iyo xijaab la-aantana ma jecla raallina kama aha waxaanu ilaahay jeclayna faa'iido lagu gaari maayo adduun iyo aakhiraba rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay gabadha muslimadda ah haddii maryaheedii asturaayo xijaabkii ay dhigto iyadoo joogto meelaan gurigeeda ahayn kharaqa allahu caza wajalla canha sitra ilaahay waxa uu ka xayuubiyaa buu yihi asturaadiisi uu asturaayey ilaahay xijaabkii uu saaray buu ka xayuubiyaa ceebteeda ayaa banaanka iyo dabadda usoo baxda waayo iyada ayaa isqaawisay ilaahayna tabaaraka wa tacaala ka amar qaadan weyday gabadha markaa muslimaddaa waxaa la gudboon asturaadda inay ku dadaasho suu ilaahay subxaana wa tacaala u asturo ma habboona gabadha muslimadda ahi inay isqaawiso oo hilibkeeda iyo xubnaheeda quruxda badan banaanka iyo shaarica ay soo dhigto waljazaau min jinsi alcamal sidaad u shaqaysun buu ilaahay kuwa abaalmarinaya haddaad gabadha is asturtana ilaahay wuu ku asturi adduun iyo aakhiraba haddaad is asturi weydana ilaahay waa uu ku fadeexadayn doonaa adduun iyo aakhiraba oo sitrigiisa ayuu kaa dulqaadi doonaa alxijaabu taqwa xijaabku waa alla kacabsi waayo waa amar xagga ilaahay ka soo fulay qofka isagoo ikhlaas iyo alla kacabsi iyo alla daraadii arrinkaa u sameynaya xijaabka qaata wuxuu noqonayaa qof ilaahay ka baqday waa libaasu taqwa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay xijaabku waa iimaan weeyi waa calaamad tusinaysa qofka iimaankiisa sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala xijaabka wuxuu kula hadlay ama arrinkiisa uu kala hadlay dumarka muuminaadka يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waqul lilmu'minaati buu ilaahay yidhi waxaad ku tidhahdaa dumarka muuminaadka ah wa nisaa'i almu'miniin nebi maxamedo waxa aad fartaa oo aad ku tidhaahdaa hablahaaga iyo dumarkaaga iyo dumarka muuminiinta marka ilaahay waxa uu kula hadlay xijaabka dadka muuminaadka taasi waxay tusinaysaa in xijaabka xidhashadiisu iimaanka ay kamid tahay xijaab la-aantu waa iimaan la-aan ama waa iimaankii oo nuqsaamay oo daciifay suurtagal maaha gabadha inuu iimaankeedu dhamaystiran yahay xijaab la-aanna ay ay dhex lugeynayso magaalooyinka iyo shawaaricda caaisha radia allahu canha waxa usoo galay dumar reer banu tamiim kamid a iyagoo gashan dhar jiljilicsan waxay tihi markaa in kuntunna mu'minaat falaysa haada bilibaasi lmuuminaat haddaad tihiin kuwa muuminaada waxaanaad xidhan tihiin maaha dharkii dumarka muuminaadka ah wain kuntunna gayru mu'minaat aw gayra mu'minaat fatamatacna bih haddaydaan muuminaad ahayna iskaga raaxaysta bimacnaa haddaad muuminaad tihiin iimaankiinu haydiin diida xidhashada dharkan jiljilicsan iimaankiinu haydinku yeedha inaad xijaabataan haddaydaan muuminaad ahayn sida xoolaha isaga raaxaysta isqaawiya waxaad doontaana sameeya su-aal baa idin sugaysa cadaab iyo ciqaab baa idinka dambeeya idinkaa yaqaano markaa waxaad arrinkaa kaga jawaabaysaan hadhow xijaabku waa xayaa waa xishood gabadhu hadday tahay gabadh xishoonaysa waxa ay ka xishoonaysaa iyadoo xubnaheedu ay muuqdaan oo aan xijaabnayn inay u baxdo banaanka oo indhaha raggu ay qabtaan sidaa awgeed waxa ay ku de- u degdegaysaa gabadha muuminadda ah iyadoo xishoodkeedu uu riixaayo inay cawradeeda xijaab ku asturto waxaad maanta aragtaa in badan oo kamida dumarka muslimaadka ahi inay xijaab la-aan soconayaan arrinkaasi wuxuu calaamad iyo daliil u yahay xishoodkii oo yaraaday ama la waayey xishoodka iyo iimaankuna waa laba la xidhiidhiyey wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam alxayaau waaliimaanu qurinaa fa idaa rufica axaduhumaa irtafaca alaakar xishoodka iyo iimaanku waa laba la xidhiidhiyey haddii midkood meesha uu ka baxo kii kalena meesha waa ka baxaya meel aanu xishood oolin iimaanna yaallo meel aanu iimaan oolina xishood la heli maayo marka gabadha mu'minadda xishoodkeeda iimaanka ka midi waxa uu ku kalifayaa inay xijaabato haddaad aragto markaa gabadh xijaabkii iskaga tagtay oo dayacday oo suuqa markaa wareegaysa iyadoo bilaa xijaaba oo gashan markaa dhar gaagaaban ama ku dhegsan ama dhar markaa jidhkeedu uu ka dhex muuqdo arrinkaasi wuxuu daliil iyo calaamad u yahay in xishoodkii qalbigeeda uu ka maqan yahay ama uu ku yar yahay xis- xijaabka waxaa ka mid a fadaaishiisa iyo wanaagyada uu leeyahay waa kiira waa hinaasa weeye gabadha muslimadda waxaa loo baahan yahay inay u hinaasto jidhkeeda oy uga hinaasto in indhaha raggu ay qabtaan oo arrinka noocaasi ay ka dadaasho ninka muuminka waxaa looga baahan yahay inuu u hinaasto gabadhiisa iyo inantiisa oo markaas uu noqdo mid ka santaagaya oo iska ilaalinaya in indhaha raggu ay qabtaan dumarkiisa iyagoo bilaa xijaab ah sidaa awgeed cali ibn abi aalib radia allahu canhu isagoo la hadlayay rag muslimiina wuxuu yihi war waxay soo gaadhay dumarkiinu inay markaa cidhiidhiyaan ragga kufaarta ah suuqyada dhexdooda alaa takaaruun waar hinaasihiine miyaydaan hinaasay nimankiinan inahu laa khayra fi man laa yakaar khayr iyo wanaag kumuu hadhin buuhi cali ibn abi aalib nimaan hinaas ahayn oo raallikaa gabadhiisoo qaawan inay banaanka u baxdo inantiisoo qaawan oo bilaa xijaabi raallikaa gabadhiisu inay ragga cidhiidhido raallikaa gabadhiisu inay laba nin dhexdooda fadhiisato markaa baska dhexdiisa ninkaasi markaa khayr kuma jiro waa dayuuskii uu tilmaamayey rasuulku sala allahu alayh wasalam ee reerkiisa iyo dadkiisa markaa raalli uga ahaa inay markaa xumaan ay sameeyaan maanta haddaad ragga u fiirsato waxaa laga yaabaa inaad aragto in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane raggiiyo dumarkoodii oon xijaabnayn ay la socdaan oo ragga ay salaamayaan ay gacan qaadayaan hablahoodii ay sidaa samaynayaan bal waxaa laga yaaba arrinka noocaasiya inuu moodaayo faan iyo horumar iyo wanaag oo isaguba uu ku dhiiri gelinayo xijaabkii asturnaantana wuu caayaayo ninka caynkaasi waxaa ka maqan kiiradii iyo hinaasihii iimaanka ayaa qalbigiisa ku yar ilaahay subxaanahu watacaala weynidiisii baa ka maqan ama ku yar ilaahay cabsidiisii ayaa qalbigiisa ku yar sidaa awgeed waxaa la gudboon inuu ilaahay subxaana watacaala u toobad keeno intaa yar haddaynu ka tilmaano wanaagyada uu xijaabku leeyahay waxaaynu tilmaamaynaa xumaanaha iyo ceebaha xijaab la-aantu ay leedahay waayo shayga wanaagiisa waxaa la gartaa marka la garto shayga kasoo horjeeda xumaanta uu leeyahay nicmada aada haysato dareemi maysid ilaa haddii aada weydo waxaa dhacaya inaad garanaysa mooyaane xijaab la-aantu waa macsiya lilahi walirasuulih waa macsiyo gabadho ay caasiyayso allah oo ay amar diidda ku samaynayso khaaliqii abuuray oo ay diidayso amarka rasuulka ilaahay subxaana watacaala uu soo diray qofka ilaahay caasiyaa naftiisuu dhibay ilaahay waxba ka qaadi maayo rasuulkana waxba ka dhibi maayo qaala anabiyu calayhi asalaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man adaa qaaluu waman ya'daa ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad adaa rawahu lbukhaari can abi hurayra wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam ummadayda oo dhami jannaday gelayaan qofkii iska diida mooyaane waa la yaabo waxa la yidhi oo yaa janno diidaaya xaggeebaa uu ku nooliyay qofka sidaasi ee janno loo soo bandhigay diidaya wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam qofka i adeeca jannada ayuu gelaya qofka iga amar qaadan waaye ee adeeci waayaana waa mid jannadii iska diiday ayatuha aluktu lmuslima gabadha muslimadae sideeday naftaadu ugu xafilaysaa adigoo rumaysan allah rumaysan nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam rumaysan maalinta aakhiree dambe rumaysan geerida iyo qabriga rumaysan jannada iyo naarta inaad israar ku samayso aad ku madax adeegto oo lagaa fujin waayo ilaahay waxaad ku caasiyeysada rasuulka ku caasiyeysa sala allahu alayhi wasalam oo ah xijaab la-aanta inaad ka tagto xijaabkii ilaahay kugu waajibiyey ilaahay jannadiisa miyaanad doonahayn miyaad ka maarantay ilaahay ciqaabkiisa miyaad u dulqaadan kartaa jidhkaagu miyuu u adkaysanayaa waxaan u malaynayaa jawaabtu inay tahay maya haddii jawaabtu ay tahay maya waxaa looga baahan yahay gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa keenaya inay jannadii weydo oo markaa ay ku bushaaraysato naar iyo cadaab iyo ciqaab xijaab la-aantu waxay keensanaysaa gabadha in la nacdalo ilaahay inuu nacdalo oy malaa'igta ilaahay nacdasho oo dadka mu'miniinta ee saalixiintii ay nacdalaan nacdasha macnaheedu waa in naxariista ilaahay laga fogeeyo wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam sayakunu fi aakhiri ummatii nisaaun kaasiyaatun caariyaat calaa ru'uusihina kaasnimati lbukt alcinuuhuna fainahuna malcuunaat wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam ummadayda aakhirkeeda iyo gabagabadeeda waxaa laga heli doonaa dumar waa kaasiyaat maryay gashan yihiin waana caariyaad waana qaawan yihiin macnaa maryo aan asturahayn bay gashan yihiin ama waa maryo gaagaaban oon jidhka oo dhan wada gaadhahayn ama waa maryo ku dhegan oo aan fadfaad iyo mid ballaadhan ahayn ama waa maryo khafiifa oo jidhkooda uu ka dhex muuqanayo madaxyadoodu rasuulku sala allahu alayh wasalam sifaynaya oo waxa uu leeyahay geela hays kale ama janjeer kale geelaas oo kale ayaad madaxooda moodaa saa markaa timahooda ayay kor u xidhayaan oo kor ay u taagayaan waana arrin aan u banaanayn gabadha muslimadda ah sidaas oo kale waxay samaynayaan iyagoo madaxooda waxyaabo kale ku xidhay bay baxayaan alcinuuhuna fa inahuna malcuunaat wuxuu leeyahy nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nacdala kuwa nacdala macnaheedu waa maxay waxaad ku habaartaan in ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo fa inahuna malcuunaat waa kuwa ilaahay naxariistiisa laga fogeynaya buu leeyahy nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam gabadha muslimadda ah haddii ay tahay mid caaqilada oo caqli leh sidee bay markaa u samaynaysaa wax keensanaya in ilaahay naxariistiisa laga fogeeyo maxay kuu taraysaa maraad istiri ku xaragood oo ilaahay naxariistiisa kaa fogeynaysa oo ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisa kuu sababaysa tabarujka iyo xijaab la-aantu waa kabiiratun muhlika waa dembi weyn oo lagu halaagsamaayo wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam laba qof xaalkooda ha waraysan bimacnaa way halaagsameen labadaa qof waxaa ka mid a gabadh ninkeedu uu ka maqan yahay wax allaala wixii ay u baahnayd uu u dhamaystiray xataa inay baxdo wax ku kalifaya aanu jirin oo tabarajat tabaruj aljaahiliya banaanka u baxday oo isbandhigtay oo xijaabkii ka tagtay arrinkeeda ha waraysanin waa mid halaagsantay buu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam rasuulku dumarka markuu beycada ka qaadayay ee islaamnimada uu kula ballamayay toosnaanta waxaa ka mid ahaa waxyaabaha uu kula ballamay walaa tabarajii tabaruja aljaahiliyati aluulaa ha banbixin oo ha isbandhigin jaahiliyada islaamka horteed sidii ay samayn jireen markaa tabarujka oo ah xijaab la-aanta waxa uu la xidhiidhiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn sida shirkiga iyo tuugada iyo zinada iyo carruurta oo la laayo iyo been abuuradka iyo baroorta la baroorto marka qof uu dhinto ee musiiba ay timaado taasina waxay tusinaysaa xijaab la-aantu inay tahay dembi weyn oo kabiira ay tahay ma og tahay walaashayda muslimadda ahi xijaab la-aantu inay kamid tahay sifaatu ahli naar ahlu naarka sifaatkooda miyaad jeceshahay ahlu naarka in meel laydinku soo wada ururiyo inaad meel wada gashaan in ilaahay subxaana watacaala si uu idin wada eego in ilaahay si idinla wada hadlo miyaad jeceshahay in ahlu naarka lagugu tiriyo miyaad jeceshahay si aanay arrintaasi u dhicin iska ilaali xijaab la-aanta xijaabo xijaabka sharciga ah ee kitaabka ilaahay uu ku faray iyo sunnada nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay nabigeenu xadiidka imaamu muslim uu warinaya can abi hurayra sinfaani min ahli nnaari lam arahuma qawmun macahum siyaaqun ka adnaabi albaqar yadribuuna biha annaas laba kooxood oo ahlu naarka kamida maan arag buu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam indhahaygumay qaban oo layma tusin hase ahaatee way iman doonaan qolada hore waa rag sita jeedal jeedalkaasi oo lo-da dubkeedoo kale ah oo dadka ay la dhacayaan iyagoo dulminaaya oo xaqdarra ayaa dadka ay ula dhacayaan qolada labaadna waa wa nisaaun kaasiyaatun caariyaatun mumilaatun maa'ilaat ru'uusuhuna kaasnimati lbukti lmaa'ila qolada labaadna waa dumar waa kaasiyaat dhar bay gashan yihiin haddana way qaawan yihiin bimacnaa dhar aan astur ahayn bay gashan yihiin waa xitaab aan dhamaystirnayn waa kuwa xaqii ka leexsan dadkiina xaqii bay ka leexinayaanoo raggiina way fitnaynayaan laba dembi bay dusha u riteen iyagoo ilaahay ka amar qaadan waaye oo yihi samicnaa wacasayna ilaahay waanu ku maqalno waanu ku diidna bay yidhaahdeen iyagoo raggiina fitneeyey oo markii ragga quruxdooda ay ka qarin waayeen sabab u noqday ragguna inay fitnoodaan oo xaqa markaasi ay baalmaraan laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha labadaa kooxood janno geli maayaan bu uhi nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam urteeda iyo udgoonkeedana heli maayaan wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada meel fogna urta jannada waa laga helaa macnaa jannada xataa u dhawaan maayaan qofka janno geli waayo xaggee buu gelaya laba daarood un baa jira fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi saciir qofka janno waayo waa naar qofka naar ka badbaadaana waa janno meel u dhaxaysa markaa labadaasi ma jirto gabadha muslimadda ahi sideebay ugu xasilaysaa ama ay uga raali noqonaysaa nolol gebagabadeedu ay tahay naar muxuu kuu tari doonaa dhar aad ku xaragooto oo naar markaa ku gubta oo kugu ololosho noqdo markaa yawma alqiyaama waxaan la hadlayaa dumarka muslimaadkaa ee baryahan dambe xidha dharka lagu magacaabo ama loo bixiyey dhajiska waa dharka ku dhegan dumarka xidhanaya maryahaasi ku dhegan ee banaanka iyo suuqa ugu baxaaya kuwa xidhanaya duruucda khafiifka iyo sharmadaha yaryar ee suuqa u baxaaya kuwa timahooda qaawinaya ma naar baad doonaysaan dumarka muslimaadkaayow arrinkaasi naar buu sababaya maxay kuu tari xaraga ay naari ka dambaysaa daartan adduunyada waa mid safar laga yahay waa lagu sii dhaxaya yaanay ku hodin yaanay ku dagin aakhiraa dambayso qabri baa kaa dambeeya aakhirana wixii aada shaqaysato ayaad la tegaysaa markaa dhaldhalaalka adduunyadu yaanu ku dagin ilaahay raalli ahaanshihiisa ha ku waayin oo ilaahay jannadiisa ha ku waayin cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa naftaada ka badbaadi oo ka iibso tabarujka iyo qaawanaantu waa sawaad wa dulmatun yawma alqiyaama waxaa laga yaaba dumarku inay ku dadaalayaan dhar iftiimaya oo dhalaalaya inay xidhaan muxuu taray haddii aakhiro mugdi uu kugu noqonayo oo jidka siraad markaad marayso leeraku ay kaa baktiyayaan waxaa laga yaabaa in lagu dadaalo dhar udgoon in la xidho oo banaanka loola baxo dharka caynkaasi muxuu tari hadduu aakhiro noqonayo ka mid aad iyo aada u qadhmuun oo aan urtus urtiisa aan loo soo dhowaan karin waxaa laga yaabaa dumarku inay leeyihiin dharka caynkaas iyo raaxa ku jirta raaxo cadaab ka dambeeya maxay tari doontaa qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu tacaqulo oo uu fikiro oo arrimaha miisaankooda xaqa uu saaro xijaab la-aantu waa nifaaq nebi maxamed baa sheegay sala allahu calayhi wasalam waayo gabadha iyadoo sheeganaysa iimaan ayaa haddana waxay muujinaysaa wax iimaankii khilaafsan waayo xijaab la-aantu iimaankii khilaafsanta wuxuu ihi rasuulku khayru nisaa'ikum alwaduud alwaduud alwaluud dumarkiina waxaa u khayr badan gabadha kalgacaylka badan ee markaa taranka iyo dhalmada badan ninkeeda iyo ilmaheeda jecel ee ka waran oo iimaankii dhabta ahaa markaa qalbigooda aanu gelin waayo iimaankii dhabtaha hadduu qalbigooda galay arrinka noocaasiya waa u diidi lahaa jannada dumarkaa ka geli maayo buuhi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaa markaa tukaha galaasha leh in leeg mooyaane macnaa tukaha galaasha lihi tukayaasha kale waa ka yaryahay markaa dumarka jannada gelaya dumarka markaa naarta gelaya waa ka yar yihin kuwa naarta gelaya ayaa fara badan waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu tilmaamaya xijaab la-aanta iyo qaawanaanta caynkaasi inay sababtay inay dumarku noqdaan kuwa ahlu naarka ugu fara badan ahluljannahana markaasi ugu yar xijaab la-aantu waa sunnatun ibliisiya waa ibliis waddadiisii weeyaan haddaynu u fiirsanno qisada dhex martay nabiyullaahi aadam iyo hooyadeen xaawa iyo ibliis waxaa qisadaasi ayna tusinaysaa sida ilaahay uu inooga warramay sida uu ugu dadaalay ibliis sidii cawradooda banaanka u dhigi lahaa maryahoodana uu uga bixin lahaa xumaan xumaantana uu u faafin lahaa waxay tusinaysaa arrinkaasi inay tahay hadaf iyo yool iyo bartilmaameed shaydaanku uu leeyahay iyo ibliis ilahay wuxuu i يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون waxaa ilaahay u leeyahay nebi aadam carruurtii siiyey shaydaanku yaanu idin fitnaynin yaanu markaasi karkaarka idin weydaarinin labadiinii waa id sida jannada uga soo saaray waxaa ilahay u leeyahay dharkoodu ka siibayey si cawradooda iyo xumaantooda u tusiyo u muujiyo waxaa markaa taasi ay tusinaysaa dharka oo la dhigay iyo xijaabka oo laga tagaa inay tahay shaqadii shaydaanka oo la qabanayo oo shaydaanku wuxuu jecel yahay qaawanaanta raallika maaha markaa asturnaanta shaydaanku isaga ayaa hormood u ah dadka ku baaqaaya in xijaabka la iska daayo bal dacwada iyo yeedhmada noocaasi isagaa mu'asiska ah shaydaanka ayaa aasaasay cid kasta oo arrinka noocaasiya ku baaqda ama dadka u qurxisaana shaydaan shaqaalihiisa ayaa ay ka mid yihiin shirka shirkadiisa ayaanay ku jiraan xijaab la-aantu walaal waa fasaad fi lard ilaahay tabaaraka watacaala dhulka wuu islaaxiyo wuu hagaajiyey waxyaabaha uu ku hagaajiye waxaa kamida tawxiidka waxaa kamida in ambiyada la raaco waxaa kamida asturnaanta iyo xishmada iyo xishoodka ilaahay dhulka uu hagaajiye in la kharibaa waa xaaraan ilaahay wuxuu uhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha war dhulka inta ilaahay uu hagaajiye kadib hakarabin ha kharibina oo xumaan ha ku faafinina waxa ilaahay uu ku tilmaamay dadka xunxun wayascawna fi lardi fasaada dhulka dhexdiisay fasaad la wareegayaan xijaab la-aantu waa fasaad aada iyo aada u weyn gabadhii ayaa fasaad ay ku tahay raggiibay fasaad ku tahay mujtamac oo dhan ayaa fasaad iyo kharibnaan marka ay usoo jiidaysa sidaa awgeed ayaa cadowga islaamku yuhuud iyo nasaara waxa ay fahmeen meelaha mujtamaca muslimka lagala dagaalami karo ee laga burburin karo akhlaaqdiisa iyo qiyamkiisa inay kamid tahay dumarka in la qaawiyo oo dumarka banaanka loo soo saaro xijaab la-aan sida awgeed ba arrinka noocaasiya ku dadaaleen oo ay ku bixiyeen markaa shay kastoo qaaliya dhib kastana ay u mareen marka waxaa loo baahan yahay dumarka muslimaadka ahi inay ilaahay yeedhmadiisa ajiibaan oo ay aqbalaan inay ajiibaan dacwada iyo yeedhmada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo aanay ajiibin yeedhmada yuhuudda iyo nasaarada kafarada iyo shayaadiinta iyo maradada xijaab la-aantu waa jaahiliya waa aqoon dara weeyaan waa qofka ilaahay jahli kaga sugan waayo gabadhu hadday garanayso ilaahay weynidiisa dee ilaahay way ka amar qaadan lahayd oo xijaaba kamay tagteen garasho la-aan ilaahay weynidiisa aanay si dhaba u garanahayn oo aanay dareensanayn baa xijaab la-aanta keentay sa awgeed ba ilaahay wuxuu uhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dumarow ha isbandhigina xijaabkana ha ka tegina sidii jaahiliyadii hore ay ahayd islaamka horti sidii dumarku ay ahaayeen oo intay isqurxiyaan oo dhar dhalaalaya oo markaa bukuur iyo tiib la mariye ay gashadaan sidii banaanka ay ugu bixi jireen idinku ha samaynina sidaa sifadaa xun ilaahay waa idinka tahire iska ilaaliya xijaab la-aantu waa xayawaaniya waxaa laga yaabaa sifadaa inaad ka yaabtaan waa tashabuhun bilxayawaan waa isu ekaysiin qofkuu isu ekaysiinayo xayawaanka waayo xishoodka laga xishoodo qaawanaanta iyo waxa weeyaan cawradu inay muuqataa waa mid ilaahay subxaanahu watacaala uu ku beeray dabeecadda insaanka iyo fitradiisa sidaa ogeed ilaahay subxaana watacaala waxa uu tilmaamayaa nabiyullaahi aadam iyo xaawa markii shaydaanku macsiyadii u qurxiyey macsiyadaasi ay sababtay inuu dharkooda uu ka daato oo qaawanaan markaasi ay u baxaan inay markiiba markaa u dhaqaaqeen inay isku asturaan caleentii kaynta watafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna waxa ilaahay uu leeyahay qaawanaantii raalli kamay noqon ibni aadam kaloo la joogay oo markaa daawanayey oo cawradooda ay ka qarinayeen meesha muu joogin laakiin qaawanaanta in la iska ilaaliyo oo asturaadda lagu dadaalo ayaa kamida sifaadka wan wanaagsan ee ilaahay ibni aadamka uu ku beeray sidaa awgeed markiiba waxay u dhaqaaqeen inay cawradooda markaasi asturaan oo caleentii kaynta ay ku asturaan markii wax kale ay waayeen qaawanaantu waa dhaqan iyo abuur ilaahay xayawaanka uu ku abuuray sidaa awgeed xayawaanaadku weligood weligoodba waxa aan kuwa qaawan laga bilaabo markuu ilaahay abuuray khilqada iyo abuurka noocaasiyana marnaba iskamay bedelin haddaba qofka muslimka ahi haddii uu asturaadii ibni aadamka lagu beeray ilaahayna uu faray uu ka tago waxay noqonaysaa darajadii insaaniyada inuu hoos uga dhaco oo uu noqdo mid markaa u iisho o u leexday xaggii markaa dhaqankii xayawaanka xijaab la-aantu waa shar duulduulaya gabadha ayay shar ku tahay oo gabadha lafteeda xijaab la-aantu fitnay ku tahay dhibaato iyo fasaad fara badan oo xijaabku ka celin lahaa bay usoo jiidaysa mujtamaca ayay fitno ku tahay zinada iyo xumaanta oo faafta ayay xijaab la-aantu sabab u tahay xijaab la-aantu waxay sabab u tahay raggu inay dembaabaan oo ay eegaan markaa dumarkii oo qaawan oo dilaa xijaab ah xijaab la-aantu waxa ay sabab u tahay in mujtamaca akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu marka ay fasahaado marka walaalayaal xijaabka wanaaggaa lihi ma mid laga tagaabaa xijaab la-aanta xumaanta iyo foolxumadaa lihi ma mid loo dhawaadaabaa waxaa loo baahaya markaa gabadha muslimadda ah ee dareentay wanaagga xijaabku uu leeyahay iyo xumaanta xijaab la-aantu ay leedahay inay ilaahay subxaana watacaala uhogaansanto oo ay tidhaahdo samicnaa wa atacna ilaahay waanu ku maqalnay o waanu ku yeelnay waanu ka amar qaadanayna siday ahaayeen dumarka muslimaad waxay leedahay caaisha radia allahu canha aayadda ilaahay u naxariista dumarkii ansaarta markii ay soo degtay aayaddii xijaabku waxa ay jeexeen bay leedahay maryahoodii oo khimaar ay ka dhigteen may odhan aayaddii soo degtayo waanu maqallo waanu aragnaaye bal horta maalmaha aanu soo tolanayno maryo ama aanu maryo helayno waanu iskasii xijaab la-aanayna ee markiiba aayadda markii ay maqleen oo raggoodu guryaha ay ku noqdeen oo u sheegeen aayaddaasi inay soo degtay يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waxaay markaa bilaabeen inay xijaabtaan subixiina waxay soo baxeen iyadoo markaa madaxooda aad moodo sida tukahoo kale bimacnaa xijaab iyo maryo madmadow ayaa ay xidhnaayeen haddaba waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda ahi inay isweydiiso maxaa xijaaba waayo waxaa laga yaabaa gabadhu inay raalli iskaga noqoto dharka ay xidhan tahay oo ay tidhaahdo intaniba waa xijaab maxaa iga muuqdo soonigan asturan waxaa muhim markaa gabadhu inay ogaato shuruudda looga baahan yahay xijaabka sharciga ee ilaahay wayna faray si kaasi marka ay u xidhato haddii marka ay wax ka dhiman yihiin ay u dhamaystirato xijaabka shuruudda looga baahan yahy waxaa kamid a inuu noqdo mid jidhka oo dhan asturaaya oo gabadha meelina aanay ka muuqan marka laga reebo wejigeeda iyo labada gacmood inta hore oo iyagoo aan kamid ahayn markaa cawrada gabadha sida raajixa iyaga laftooda inay qarisaano waa mid sunnaa oo mustaxaba oo ajar iyo wanaag ay ku helayso waayo ilaahay wuxu uhi walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha dumarku quruxdooda yaanay muujinin ha asturaan oo ha qariyaan wixii markaa muuqda iyagoon u qasdiyin mooyaane waxyaabaha muuqanaya waxaa kamida wejiga iyo kafayka waxaa kamida waxyaabaha markaa dumarku iyagoon u qasdiyin ka muuqanaya kuwaa loo qaban maayo laakiin iyagu marka hore quruxdooda markaa ha asturaan xijaabka markaa jidhkooda oo dhan ha kusii daayaan rasuulka sala allahu alayh wasalam markii uu ka hadlay dharka ragga umu salama waxay tidhi fakayfa tasnacu nisaa markuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam raggu yaanay maryahooda dhaafinin kuraanta oo isbaalka ha iska ilaaliyaan dumarkii maxay yeelayaan bay tii maxay ku samaynayaan xaynkoodii iyo maryahan markaa kuraanta ka hooseeya qaala yurkiina shibra wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam taa ka hoos ha u dhigaan waa taaka ka bilaabmaysa nisfu saaqa dhudhunka bartankiisa faqaalat idan tankashifu aqdaamuhuna haddii sidaa ay sameeyaan gomadahoodiiyo lugaha hoose ayaa muuqanaya bay tiri qaala fa yurkiinahu diraacan walaa yazidna calayh wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam haddaba hoos ha u dhigaan dhudhun dhudhunkaas waxa uu ka bilaabmayaa lugta dhudhunkeeda bartankiisa ayuu ka bilaabmaya halkaa laga bilaabo dhudhun hoos ha u dhigaan bu uhi rasuulku sala allahu alay wasalam walaa yazidna caleyh yaanay kordhini markaa rasuulku sala allahu alay wasalam muxuu diidaya wuxuu diidaya xijaabkii gaabnaa ee markaa aan gaad ahayn lugaha gabadha ean astur ahayn waxaa kaloo rasuulku diidayaa guluwiga iyo xadgudubka oo markaa diraac in ka fara badan gabadhu inay markaa jiiddo ama hoos ay udhigtaa mid banaan maaha waa guluwi iyo xadgudubkaasi aan loo baahnayn guluwigana looma baahna iyo xadgudubka gaabinta iyo gaboodfalkuna mid loo baahan yahay maaha xijaabka shuruuddiisa waxaa ka mid a inuu noqdo maro qara leh oo markaa gabadha jidhkeedii aan laga dhex arkahayn waayo ujeeddada xijaabka laga leeyahay waa inuu gabadha asturo haddii maradii ha iskaba weynaatay ay khafiif tahay oo gabadha markaa jidhkeedii laga dhex arkaayo waxa ay noqonaysaa maradaasi mid aan xijaab ahayn rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay in ummadiisa ay ka mid noqon doonaan nisaaun kaasiyaatun caariyaat dumar dhar gashan qaawanna culimadu marka ay fasirayaan xadiidka sida ibnu cabdilbar oo kale waxay leeyihin xadiidka macnihiisu waxa weeye waa dumar xidhan maryo khafiifa maryahaasoo markaa jidhkooda uu ka dhex muuqanayo oo jidhkooda aan astur ahayn ama waxa ay xidhan yihiin maryo markaa cidhiidhiya marka maradu waa inay noqoto maro qaro leh oo gabadha jidhkeeda asturaysa jidhkeeda aanu ka dhex muuqan ahayn waxaa kaloo shuruuddii kamid a maradu waa inay noqoto mid ballaadhan oo gabadha xubnaheeda aan ku dheganayn bimacnaa aan sifayn ahayn haddii gabadha markaa maradu xubnaheedii ay sifaynayso lafaheedii markaa ay muujinayso taasi xijaabkii loo baahnaa maaha waayo marka gabadha xijaabka lagu waajibiyey ujeeddada laga leeyahay ma aha in markaa jidhka midabkiisu inuu qarsoomo ee ujeeddada laga leeyahay jidhka markaa jismigiisa ama xajmigiisa raggu ay ku fitnoobayaan inuu qarsoomo ayaa loo baahan yahay sidaa awgeed waxa uu leeyahay usaama ibnu zayd rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu i siiyey maro qibtiya oo kafiifa ah maro markaa maryaha masar laga keenaa maradaasi oo qaro weyn laakiin maradaasi ha qaro weynaatee waxay ahayd mid cidhiidhi ah dabeeta rasuulku sala allahu alayh wasalam maradaa markuu isiiyey gabadhaydii baan siiyey waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam maalin dambe uu igu yidhi war maradii aan ku siiyey meele waxaan idhi buu leeyahay usaama ibnu zayd gabadhaydii ayaan maradii siiyey wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam haddii gabadhaada maradaasi aada siisay maradaa markaa maro kale hoosteeda ha mariso fa innii akhaafu an y an yasifa xajma cidaamiha waxaan ka baqanayaa maradaasi inay sifayso gabadha xajmiga iyo qarada lafaheedu ay leeyihiin waxaa markaa xadiidku ina tusinayaa in maryaha sifaynaya gabadha jidhkeeda ee ku dhegan ee xubnaheedii markaa muujinaya inay yihiin kuwa xaaraam oo inay xidhato aan loo baahnayn saxaabiyadda la odhan jiray asma asma binta abi bakr ayaa waxaa dhacday inan ay dhasho almundir ibnu zubayr la odhan jiray ayaa ciraaq ka yimi wuxuu u keenay markaa maryo maryahaasi markii loo geeyey iyadoo indhala way taabatay markii ay taabatay waxay tidhi uffin bimacnaa waa hadal tusinaaya inaanay raalli ka ahayn maryahaasi rudduu caleyhi kiswatahu maryihiisan u celiya maryihii markii loo celiyey inankeedii waa dhibsaday waxaanu ku uhi hooye maryahani laa yashifu cawradu ka dhex muuqan mayso qaalat inaha in lam tashif fa inahaa tasib haddii maryahan markaa cawradu aanay ka dhex muuqan ahayn cawradii markaa ayay sifaynayaan oo jidhka ayaa maryaha caynkani markaa ay ku dhegan yihiin xijaabka waxaa ka mida shuruuddiisa inaanu isaga laftiisu qurux noqon waayo in quruxda lagu qariyo ayaa loogu talagalay haddii isagii qurux uu noqdo markaa isaga laftiisa ayaa lagu fitnoobaya ilaahayna wuxu uhi walaa yubdiina ziinatahunna dumarkii quruxdooda yaanay muujinin quruxdii abuurka ahayd yaanay muujinin quruxdii kale markaa maryaha iyo waxa la ismariyo ahaydna yaanay muujinin iyaga lafteeda markaasi ha qariyaan marka ma banaano gabadha muslimadda inay xidhato maryo qurux badan oo dhalaalaya oo la midabo markaa dadka soo jiidanaya indhuhuna markaasi ay jalleecayaan sidaasi awgeed ayaa gabadha muslimadda ah waxaa xaaraan ka ah inay xidhato markaa xijaab ha ballaadhnaado ha qaro weynaado qurux badan arrinka noocaasi waa midaan laga ogolayn waxaan laga ogolayn xijaabkeeda ay bardhamaan dhalaalaysa ku tasho waxaan laga ogolayn in markaa niqaabkeedu uu noqdo mid midabo kaloo kala duduwane ay ku talan yihiin oo qurux markaa looga dhowaanayo arrinka arrinkaasi waxay tilmaameen a'immadu in kabaa'irta iyo markaa dembiyada waaweyn uu ku tirsan yahay oo uu ka mid yahay waxaa laga yaabaa dumarku in xijaabka laftiisa markaa qurux ay u eegaan oo heblaayo xijaabkani ma qurux badan yahay bal iga eeg inuu arrinku noqdo ama xijaabka quruxdiisa la ysugu faano xijaabku maaha wax lagu xaragoonayo waa wax loogu talagalay in qurux lagu qariyo gabadho haddii markaa xarago iyo qurux ay doonayso marka ay dumarka oo qura dhex joogto iyo marka maxaarimteeda ay dhex joogto markaa ha ha xidhato dharka quruxda leh quruxdeedana markaasi ha muujiso waa xijaabka shuruuddiisa ka mid a inaanu noqon mid la mariyey wax udgoon cadar ama mid markaa bukuur iyo uusi lagu shiday waayo arrinka noocaasi wuxuu ka mid yahay sifaadkii dadka jaahiliga ahi ay lahaayeen islaamkuna guud ahaan waa diiday sifaadka caynkaasiya gaar ahaana rasuulka sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan baa ka soo aroortay oo diideysa gabadhu inay baxdo iyadoo marsatay wax udgoon abu hurayra radia allahu canhu waxaa la kulantay gabadh masaajidka ku socota oo udgoon fara badani markaa uu ka soo baxayo wuxuu ihi addoontii ilaahay ma masaajidkaad doonaysa waxay tihi haa waxuu ihi oma masaajidkaa tiibkan iyo udgoonkan aada u soo marsatay waxay tihi haa wuxuu ihi naarodoo noqo soo maydho waxaan maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo leh maa min imra'atin takhruju ila almasjid tacsifu riixaha fayaqbalu allahu minha salaatan xataa tarjica ilaa beytiha fatakhtasil waxaan maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo leh ma jirto gabadh masaajidka u baxaysa oo markaa ur udgoon ay ka soo baxayso hadday jirtana ilaahay gabadhaa salaad ka aqbali maayo salaaddii laga aqbali maayo waayo fitna ayay la socotaa looma baahna qofku isagoo wanaag doonaya inuu waddadii markaa ka dhigto waddo xun wanaaggaa usii maraayay ilaa ay noqoto guriga ay ku noqoto oo ay iska soo maydho waxaa kaloo rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ma jirto gabadh cadar iyo udgoonisa soo marisay oo fa marat biqawmin liyajiduu min riixiha qoom soo martay si udgoonkeeda ay u helaan hadday jirtana fahiya zaaniya rasuulka ale sidaas sala allahu aleyh wasalam macnaa ficilka ay samaynaysaa maaha ficilkii dumarka xafiifaadka ee dhowrsoon waa ficilkii dumarka xunxun markaa lagu yaqaanay gabadha muslimadii markaa waa inay ka dheeraato arrinka caynkaasi ah rasuulku sala allahu aleyh wasalam dumarka waa uu u diiday inay masaajidda yimaadaan iyagoo markaa wax udgoon soo marsaday waxaa arrinka caynkaasiya cillo iyo sabab rasuulku sal lla alay wasalam uu uga dhigay inuu arrinkaasi markaa fitno uu noqonaayo markaa dumarkii masaajidka tegaaya haddii loo diiday inay udgoon ismariyaan maxaad umalaynaysaa kuwii markaa xaafadaha tegayey ama kuwii suuqyada tegaayey ama kuwii meelaha wax lagu iibiyo tegaayey iyaga in loo diido laga xaaraantimeeyo ayaa markaasi u mudan oo kaba sii haboonba tii masaajidka tegaysa cibaadada doonaysa in loo diido oo markaa laga mamnuuco waxaa muhiima dumarku saas oo kale inay iska ilaaliyaan marka ay baxayaan inay isticmaalaan saabuunta markaa leh cadarka udgoon oo markaa udgoonkeedu uu ku hadhaayo gabadha sidaas oo kale inay dumarku kaxaystaan carruur yar yar oo cadar udgoon ay u mariyeen waayo arrimaha noocaasi waxay la mid yihiin uun in gabadha iyada lafteedu ay marsatay waayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam muu odhan inay gabadha lafteedu marsato ayaa mamnuuca ee wuxuu tilmaamay gabadha urta udgoonku inay ka soo baxdaa inay tahay mid mamnuuca oo aan loo ogolayn ama iyadu ha ismariso ama shay ay sidataa markaa shay ay sidato ha mariso ama ilmo ilmo yaray wadato ha mariso ama waxa weeyaan ha noqoto mid cadarka laftiisii sidata oo udgoonkiisi markaa uu soo baxaye waxaa muhima iyaduna dharka dumarku ay xidhanayaan inaanu u ekaan dharka ragga waayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa nacdalay gabadha ragga isu ekaysiisa waa nacdalay ninka sidaasoo kale xidha in dharka dumarka iyo gabadha xidhato markaa dharka nimanka waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay surwaal xidhaan ama inay jaakeed xidhaan arrinka caynkaasi inay wanaag iyo horumar moodayaan bilxaqiiqa wanaag iyo horumar maaha waa dib u dhac arrinka caynkaasiina waa foolxumo waa dhaqan daro waana diin daro waana arrin markaa qofku dadka agtoodan aanu qiimo kaga yeelanahayn ilaahay subxaana watacaala agtiisana aanu qiimo kaga yeelanahayn ilaahay naxariistiisana uu kaga fogaanayo dumarka muslimaadka ahi maryaha ay xidhanayaan waa inaanay u ekaan maryaha ay xidhaan dumarka kaafiraadka ahi waayo ilaahay waa inoo diido waa inaga mamnuucay kuwa kufaarta ee gaaladaa inaynu markaa isu ekaano waxaanu ihi rasuulku khaalif lmushrikiin khilaafa kuwa mushrikiinta ah marada ay xidhanaysa gabadha muslimadda ahi waa inaanay noqon sawba shuhra mara caan ahoo dadkao dhami indhaha ay kusoo taageen waa inaanay noqon maraduna waxa ay ku caanbixi kartaa inay tahay marada dadku ay xidhaan mid ka wanaagsan ama inay tahay mid markaa ka hooseysa marada caynkaasi ah ee ragga markaa indhahooda soo jiidanaysa gabadha muslimadda ahi waa inay iska ilaaliso haddii intaa marka aan kaga baxo in shuruudda xijaabka looga baahan yahay waxaan i yar dul dul marayaa mukhaalafaadka dumarku ay ku dhacaan marka ay baxayaan mukhaalafaadka waxaa ka mid ah inay dumarku baxaan biduuni xaaja iyadoo baahi keensatay inay baxaan meesha aanay oolin ilaahay wuxuu yihi waqarna fii buyuutikunna dumarow gurigiina ku nagaada dumarku waa inay gurigooda ku nagaadaan dumarkooda inay gurigooda ku nagaadaan ayaa u nabadgelyo iyo xifdi badan una markaa wanaagsan bixitaanka inay farabadiyaan maaha siday ahayd caadada ahluljaahiliya dumarku waa inay baxaan un haddii xaaje ay u baxayaan iyo baahi baahidaa markay u baxayaanna waa inay xidhaan xijaabkii marka aynu soo tilmaanay waxaa markaa lagu yidhi sawda oo ka mid ahayd aswaaju nabiyi sala allahu alay wasalam miyaanad xajinahayn ama miyaanad cumraysanahayn sida dumarkii kale nebiguba ay sameeyeen waxay tidhi anigu waan xajiyey waanan cumraystay laakiin ilaahay baa wuxuu amray inaan gurigayga ku nagaado wallahi gurigayga ka bixi maayo ilaa aan dhimanayo meydkayga laga saarayo fa wallahi maa kharajat min baadi xujratiha xataa ukrijat bijanaazatiha waxau leeyahy maxamed ibnu siriin wallahi gurigeeda kamay bixin ilaa janaasadeedii iyo meydkeedii markaa gurigeedii iyo qolkeedii laga soo saaray markaa dumarka muuminaadkii lilxaajin waa inay u baxaan wuxuu ihi rasuulku ina allaha adina lakuna an takrujna lixawaa'ijikuna ilaah wuxuu idin ogolaaday inaad baahidiina u baxdaan waxaan baahiya inay gabadha muslimadda ah ay u baxda maaha bal dhegayso wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud ina almar'ata cawra buu yihi gabadhu waa cawro wa inaha idaa kharajat min beytiha istashrafaha shaydaan gabadhu haddii gurigeeda ay ka baxdo shaydaanka ayaa markaasi isku ladha oo dadka ku fitnaynaya fa taqulu waxay odhanaysaa maa ra'aanii axadun ilaa acjabtuhu wallahi mid kastoo aan waddada ku soo maray waan cajab geliyey markuu arkay dherarkayga iyo quruxdayda iyo sida aan u soconayey wa aqrabu maa takunu ila allah ida kaanat fii qacri beytiha gabadhi waxay ilaahay ugu dhowdahay buuhi cabdillaahi ibnu mascuud marka gurigeeda ay laasimto markaa dumarkan iska baxaya shawaaricda iyo suuqa iska tegaayo macno daro ama markaa iska wareegaya xaafadaha isaga wareegayo faa'iido daro mid loo baahan yahay maha gabadha asal waxawaa inay gurigeeda ku nagaato marka baahi ay keentana si aadaabtii islaamka waafaqsan waa inay u baxdo waxaa la diiday xataa bal waxaa la fadilay dumarku inay guryahooda ku tukadaan oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam wa buyuutuhunna khayrun lahunna dumarka guryahooda u khayr badan waa dumarkii salaada u baxayay ayaa waxaa la leeyahay waxaa u khayr badan inay guryahooda ku tukadaan maxaad umalaynaysaa markaasi aan salaad u baxahayn ee wax kale markaasi ubaxay u baxaysay waxaa ka mid a mukhaalafaadka loo baahan yahay dumarku inay iska ilaaliyaan oo ay markaasi ka fogaadaan marka ay baxayaan inay xidhaan kaba dhaadheer kabahaasi oo sababahayo inuu gabadha miisaankii ka lumo dabeetana gabadha ay liicliicdo liicliica caynkaasi waxa uu soo jeedinaya marka ama uu soo jeed soo jiidanaya indhaha ragga fitna ayaa markaa uu sababaya arrinka caynkaasiina waxa uu kamid yahay tabarujka iyo bambaxa dumarka loo diiday gabadhu marka ay baxdo waa inay iska ilaaliso ragga inay markaa kula hadasho hadal silicsan oo ragga markaa qalbigooda uu buko ee iimaanku qalbigooda uu ku yaryahay ay damcayaan ilaahay tabaaraka watabaraka wata tabaaraka watacaala waxau yihi falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad dumarow ha silcimina hadal waxaa dhacaysa kii qalbigiisu markaa uu bukay inuu hadalka markaa ad silcisaan uu damaaciyo sidaas oo kale walaalayaal waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda ah haddii xijaab dheer markaa ay xidhan tahay inay iska ilaaliso inay xijaabkeeda kor u qaado xaaje la-aan waxaad arkaysaa dumarkoo xijaab dheer xidhan macdaalika xijaabkoodii faydaaya oo maryadoodii xagga hoose ay ka xidhnaayeen oo quruxda badnaa ay muuqdaan ama lugahooda ay muuqdaan haddii xisaabkaagu uu yahay marka horeba kii sharciga ahaa oo wax xulu iyo wax dheeraadi aanay ku jirin ma jirto wax kalifaayo inaad kor u qaado haddii marka hore dheeraadu ku jirayna si aanad kor u qaadin dheeraadka markaa iska jar oo iska goo ilaah iyo rasuulkiisu raalli kama ahe wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed